بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى baabu salaati اduxaa fi safar duxadii salaadeedii xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay fi safari safarka dhexdiisa qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin اlqaطaan can shucbata can tawbata can muwariqin towbat albasri abulmuwaric ayaa layidhaha abulmuwaric can muwariqin muwariq ibni mushamrij ayaa la yidhaahdaa qaala waxa uu yidhi qultu libni cumara ibni cumar baa waxaan ku idhi radia allaahu canhumaa atusalli duxaa duxada ma tukanaysaa qaala waxa uu yidhi laa maya qultu waxaan idhi fa cumaru afa sallaa cumaru cumar ma tukaday qaala laa buu yidhi maya qultu waxaan idhi fa abuubakrin abuubakar ma tukaday qaala laa buu yidhi maya qultu waxaan idhi fanebiyu sala allahu calayh aali wasalama nebiga ma tukaday qaala laa ikhaaluhu u malayn maayo ibn cumar laa ikhaaluhu u malayn maayo qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa cumaru bnu mura qaala samictu cabdaraxmaan bna abi leyla yaquulu maa xadaanaa axadun qof nooma sheegin annahu ra'a anabiya sala allahu calayh ali wasalama inuu nebiga arkay oo yusallii tukanaya adduxaa duxada hayru umuhaani umuhaani mooyaane cid kale nooma sheegin umuhaani unbaa noo sheegtay nebigu inuu duxada tukaday fa innahaa qaalat waxay tihi ina anabiya sala allahu calayh ali wasalama nebiga dakhala beytaha gurigeeduu galay yowma fatxi maka maalintii maka la furtay oo maka furtay faاktasala waa qubaystay wasallaa waa tukaday tamaaniya rakcaatin siddeed ragca falam ara ma aanan arkin salaatan salaad qadtu weligey hadda ka hor akhafa fudayd badan minhaa iyada ka fudayd badan hayra annahu yutimu laakinahu kaana yutimu laakiinse wuxuu ahaa isagu inuu dhammaystirayo arrukuuca rukuucda iyo sujuuda iyo sujuuda ayb xadiidkan tarjamadiisu waxay tahay salaatu duxaa fi safar duxada salaadeeda safarka dhexdiisa lagu tukado ayuu tarjamo ka dhigto wuxuu keenay xadiid dhahaya nebigu inuunan tukaninba sheegayo oo iska mudlaqa oo safar iyo safar la-aanba tarjamadan marka see loo macnaynama wuxuu yidhi ibnu xajar waqad ashkala dukuulu hada alxadiidi fii hadihi tarjama xadiidkan muwariq inuu tarjamadan soo galo ishkaalay keentay maxaa yeele xadiidku wuxuu tilmaamayaa nebigu iyo abuubakar iyo cumar inaynan tukanin tarjamadana waxaa noogu taal salaatu duxada safarka ma lagu tukanayo xadiidkana wax safara kama hadlo ishkaal baa marka meeshaa ku jira wa qaala ibnu baaal ibnu bataalna waxa uu yidhi laysa huwa min hada albaab xadiidkani baabkan maba ahanba wainamaa yasluxu wuxuu ku habboon yahay fii baabun man lam yusalli duxaa baabka imaan doono man lam yusalli duxaa ayuu ku habboon yahay wa adunnuhu min kalati naasikhi waxaan malaynayaa buu yidhi qofka naasikha ah ee kitaabka yacnii guuriyey qalad uu sameeyey inay tahay xadiidkan baab aanu lahayn buu ku qoray wa qaala ibnu lmunayir ibnulmunayirna waxa uu yidhi naasir ibn lmunayir almutawaari kitaabkaa ninka iskale alladii yadharu lii aniga sida ii muuqanaysuu yidhi ana albukhaariya bukhaari lamaa tacaaradat cindahu alaxaadiidu axaadiidtu markay iscaariday agtiisa oo nebiga waa tukaday iima tukanin ee ay isku timid nafyan xagga nafyiga ka xadiidi bni cumar haada kanoo kale wa ihbaatan iyo xagga ihbaatkaoo ka xadiidi abi hurayra fi lwasiyati lahu an yusalliya duxaa abu hureyre waxaa noo imaan doona nebiga inuu kula dardaarmay inuunan ka tegin salaatu duxada xadiidkaasoo in la tukada faraayo iyo midkaanoo farayo midkaanoo reebayo markay isku hor yimaadeen ayb nazala nazala xadiida anafyi cala asafar xadiidkii nafyiga wuxuu dejiyey safarka marka nazala xadiida anafyi cala asafari nebigu ma tukanin xadiidta dhahayo kan hadda ibnu cumar oon hayno waxaa lagu xambaarayaa uu bukhaari ku dejiyey safarka oo yacnii waxaa la dhahayaa buu leeyahay nebigu hadduu safar galo salaatu duxada ma tuka jirin nafyigu marka safar safarka ku xambaara wa xadiida alihbaatina wuxuu dejiyey cala alxadari xadiidka hal tukashada faraayana ama sunnanimadeeda sheegayana qofku markaanu musaafir ahayn wayu-ayidu daalika waxaa xoojinayo annahu tarjama lixadiidi abi hurayra wuxuu ugu tarjamay salaatu duxaa fi lxadari xadiidka abi hureyre sheegayo ihbaadka wuxuu tarjamo uga dhigtay salaatu duxaa fi lxadari buu kaas yiri ma fahmaysaan marka wataqadama can ibni cumar hore waxaa ibni cumar uga soo hormartay annahu kaana yaquulu inuu dhihi jiray low kuntu musabixan la atmamtu fi safar kitaabu taqsiiri salaaha kusoo ma haddii aan salaadta aan yacnii sunnaysanaayo safar aan ku sunnaysanaayo salaada duhur iyo casir baan afar tuka lahay oon dhammaystiri lahay marka maadaama tii duhurkii iyo casirkii aan laba ka dhigaayo sunno ma tukanayo dhihi jiray marka safar marka la galana duxa lama tukanayo wa amaa xadiidu ummihaani xadiidka ummihaani fa fiihi ishaaratun ayaa ku sugan ilaa annahaa tusallaa fi safar laakiin xadiidkan hadda dambe oo ummuhaani baa wuxuu tilmaamayaa in salaatu duxada safar xataa lagu tukan karo maxaa yeeley nebiga safar uu ku jiray markii uu maka joogay fatxu maka bixasabi marka kaas wuxuu yidhi marka xadiidka ummuhaani oo ay ku jirto inuu safar ku tukaday bixasabi suhuulati lificlihaa xugun kale ka soo bixinaynaa buu leeyahayo hadduu qofku ay u sahlan tahay inuu safarka ku tukado kaannahu socod inuunan ku jirin oo kale oo musaafir uu yahay laakiin uu degan yahay ha iska tukada markaas xadiidka umihaani yaa laga qaatay isaga marka ibnulmunayir sidaas uu maray marka halkan marka waxa ibnu cumar qisadiisa xadiidkiisa loo keenay oo safarkana loogu qeyday nafyigaa safarka lagu xambaaraa marka lagu jiro yani tarjamada bukhaari waa dhib badan tahay marka wax ka soo bixidda iyo fiqigiisa iyo in la soo saaro lowlaa culummadan lowla allah uma culummadan haddaynan ahayn lama fahmeen wax wa qaala ibnu rushayd ibnu rushayd isaguna taraajimta bukhaariguu ka waramaa wuxuu yidhi laysa fii xadiidi abi hurayrata altasriixu bilxadar xadiidka abi hurayre ee soo socdo ee salaatu duxada oo kula dardaarmay kuma cadda isaga laftirkiisa filxadar inuu ku tukanayo laakiin asnada bnu lmunayir ilaa qowlihi fiihi istanada bnulmunayir ibnulmunayir wuxuu cuskaday ilaa qowlihi fiihi oo ku jirto wanam calaa witrin wanam seexo calaa witrin witr ku seexo korkiisa fainahu yufhamu minhu waxaa laga fahmayaa buu yihi kownu dalika fi lxadar inuu yahay lianna almusaafira musaafirka qaalibu axwaalihi alistiifaazu wa saharu lleyli falaa yaftaqiru liisaa'in liiisaa'i allaa yanaamu ilaa calaa witrin yani wax aada u laqiifa iyo qumuud oo ku jira wuxuu leeyahay ibnulmunayir xadiidkaas abu hurayre inuu xadar ku saabsan yahay wuxuu ka qaatay xadiidka abi hureyre waxaa ku jirta wanam calaa witrin abu hureyre waxaad seexataa ood ku seexataa witr qofka markuu musaafir yahayna witr inuu ku seexdo maba lagula dardaarmo sababta oo musaafir waa iska soo jeedaaba qaalibka nin alaaba xirxirasho iyo socod iyo waxaas ku jira w oo hurdo kamaba soo dhacaysaba ninka safarka qaalib sida ay tahay sida qaalibka wanam calaa witrintaanu ka qaatay buu leeyahay marka tarjamadaas calaa kullin marka macaanidaa iyo siyaabahaasuu sheegay meeshaa marka ibnu cumar owlaa ikaanuhu uu leeyahayna ibnu cumar waxaa laga wariyey mararka qaar inuu dhihi jiray salaatu duxada bidcada inuu ku sheegi jiray ayaa laga wariyey halkan fiir wax aathaar laga wariyey waqad jaa canhu اljasmu bikowniha muxdaثatan farawaa saciid bnu mansuur biisnaadin صaxiixin can mujaahidin can ibni cumara anahu qaal inahaa muxdathatun wa inahaa la min axsani maa axdatuu waa bidcuu yidhi waxay soo derisiiyeen laakiin wixii ay gadaal ka keeneen waxa ugu fiican waaye wasayaأtii fii awali abwaabi اlcumrati min wajhin aakhara can mujaahidin qaal dakaltu ana wacurwatu almasjida ayaan galnay fi lmasjidi yacni faidaa cabdullaahi bnu cumar jaalisun waa fadhiyaa ilaa xujrati caaishata ayuu ku fadhiyaa waidaa naasun yusalluuna duxaa dadna waxay tukanayaan salaada barqada fasa'alnaahu can salaatihim ayaan su'aalnay faqaala bidcatun hiya bidcatun warawa bnu abi shaybata biisnaadin saxiixin can ilxakami bni lacrab can ilacraj qaala sa'altu bna cumara can salaati duxaa faqaala bidcatun wa nicmat lbidcatu waa bidcuu yidhi bidcana nicmo lahaatay ayuu yidhi wrawى cabdالرaزاq bإsnaadi صaxiixi can saalimi can abiihi qaala laqad qutila cثmaan cثmaan baa la dilay wamaa axadu yusabixuhaa iyadoo qofna aanu sunnaysanaynin oo salaatu duxada aanu tukanaynin wamaa axdaثa الnaasu شhayئan axaba ilaya minha dadku maynan soo derisiinin wax iyada la igaga jacayl badan yahay waxaan oo dhan marka waxay tilmaamayaan ibnu cumar inaanu arki jirin salaatu duxada laakiin waxaanu dhowqa lagu xambaarayaa ibnu cumar cilmigiisuu ka hadlay iyo ogaalkiisa saxaabada kalena cilmigooda iyo ogaalkoodii nebiga ay ka qaateen ayay iyaguna ku warrameen waman calima xujatun calaa man lam yaclam qofka wax ogna qofka aan wax ogeyn isagaa xujada ka leh ayb yacnii ibnu cumar waxa uu sheegayo dhan qaalibu waxaa weeyaan waxaan ma arkin abu hurayrana nebigaa igula dardaarmay buuba leeyahay umuhaani anaa arkay bay leedahay nebigoo tukanayo marka macaanidaas waxaa la leeyahay marka salaatu duxadu waa sunno bidca maaha ibnu cumarna wuxuu ka hadlay wixii uu ogaa ayb baxi kale waxaa weeyaan salaatu duxada meeqaa u yar meeqaas u badan salaatu duxada laba ragco waa la sheegay oo xadiidkii muslim uu warinayo kullu sulaama min annaas xubin xubin walbo xubnaha dadka ka mida calayhi sadaqa sadaqaa korkeeda waajib ku ah fii kulli yowmin yusbixu lmar'u mar walba uu qofku waa beriisanayo subax galayo waxaa ku jirtay marka wayujzi'u min dalika kullihi rakcataani yarkacuhumaa fi duxaa intaas yacni shukriga jirkaaga ka waajibay waxaa gudayso oo kuu gudaayo laba ragco oo qofku uu duxada tukado marka labaa ugu yar binasi nebiyi sal l slam xadiidkaa nebiga intaa sideedna waa la wariyey umuhaani xadiidkeedu waxay leedahay nebiga sal l salam aan arkay markii uma ka furtay isagoo sideed ragco tukaday bacdi riwaayaat marka waxay sheegayaan saxiix ah in duxa ay ahayd salaadaas culamada qaarna waxay leeyihiin duxo maahana salaatulfatxi baa la yidhaahdaa dhul markii la furto ayaa la tukadaa sideeddaas ragco laakiin salaatu duxo inay ahayd baa riwaayadku ay ku soo arooreen sideeddaasna waa inta ugu badan toban waa la sheegay labiyo tobanna axaadiis daciifa ku soo aroortay calaa kullin marka labaa ugu yar haddii marka uu sideed gaarsiiyana marka waa sunno haabit ah ayb oo sugan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man lam yusalli qofkaan tukanin adduxaa barqada aan tukanin wara'aahu tarkigaasna u arkay waasican mid waasica wara'aa arkay hu tarkiga u arkay ka tegista damiirku halkaas u noqona wara'aahu ka tegistana u arkay waasican inay tahay waasic usci oo ku jira oo laga tegi kara yan qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa bnu abi di'bin can الzuhriyi can curwata can caaئiشhaةa radي اllahu canha qaalat maa ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam nebiga ma aanan arkin sabaxa isagoo sunnaystay subxata اduxaa barqada sunnadeeda isagoo sunnaysanayo oo samaynaya ma aanan arkin wa inii anigana la usabixuhaa waan sunnaysanaya caaisha marka xaggeeda waxaa iyadana ka yimid ashyaa mukhtalifa ah ayb oo imaam muslim uu soo wariyey waxaa ka mid a fa cindahu min طariiqi cabdillaahi bni shaqiiq qultu licaa'ishata caaisha waxaan ku yidhi buu yidhi akaana nabiyu sala allahu calayh ali wasalam yusallii duxaa nebiga barqadii ma tukan jiray qaalat laa bay tiri maya ilaa an yajii'a min maqiibihi safar inuu ka imaanayo maahan wacindahu imaam muslim waxaa kaloo wariyey min ariiqi mucaadata canha can caaishata kaana rasuulu lahi sal l slam yusallii duxaa nebiga barqadii ayuu tukan jiray arbacan afar wayasiidu maa shaa allahu intii ilaahay doonana waa siyaadin jiray xadiidkanna muxuu sheegaa oo muslim uu warinaayo inuu tukan jiray oo waqtina aynan ku qeybin fafi lawali kan hore nafyu ru'yatiha lidalika mutlaqan inaynan arkin ayaaba ku sugan wafi taani kan labaadna taqyiidu nafyi nafyiga in lagu qeyday bikayri ilmajii'i min maqiibihi marka safarka aanu ka soo gelaynin ayaynan arkin laakiin markuu safar ka soo gelaayo inay aragtay wafi taaliti riwaayada saddexaadna al-itbaatu mutlaqan sideedaba inuu nebiga tukan jiray waa midka dambo ay leedahay nebiga afar ragcou tukaday wuxuuna ziyaadin jiray inta ilaahay doono ay leedahay waqad ikhtalafa alculamaau fii dalika culamada marka waa isku khilaafeen kaa fadahaba ibnu cabdilbar ibnu cabdilbar wuxuu ku tegey wajamaacatun iyo jamaaco ilaa tarjiixi matafaqa shaykhaan bukhaariyo muslim riwaayada ay isla wariyeen calayhi duuna man farada bihi muslimun midda oo muslim la gooni noqday waa ka tegey midda saxiixayn ay isla wariyeen baan hormarinaynay wa qaaluu waxay yidhaahdeen ayb ina cadama ru'yatihaa arkid la-aanteeda lidaalika aynan arkin laa yastalzimu cadama alwuquuc ma arkin ma dhicin maaha macnaheedu ma arkin ma dhicin maaha macnaheedu oo caaisha waxaa dhici karta iyada inaynan arkin laakiin fil xaqiiqa ay dhacday waa dhici kartaa ila aragtideeday ka warrantay iyadana fa yuqadamu marka waxaa la hormarinayaa man rawaa canhu min asaxaabati alitbaat dadkii iyagu wariyeen itbaatka ee saxaabada ka mid ah ayaa la qaadanayaa tooda wadahaba aakharuuna kuwo kale waxay ku tageen ila aljamci baynahumaa in la jamciyo qaala albayhaqiyu wuxuu yidhi cindii ana almuraada biqowliha maa ra'aytuhu sabbaxahaa ay daawama calayha bayhaqi isagu wuxuu leeyay ma aanan arkin isagoo sunnaysanayo yacnii isagoo daa'imayo yaa lagu xambaaranay wa qowluhaa wa inii la usabbixuhaa ay udaawimu calayha anna waa daa'imayaa marka teeda iyada waxay ka waddaa waa daa'imayaa midda nebiga ay ka anfinaysana ma daa'imin inay ka waddo wakadaa qowluhaa wamaa axdata annaasu shay-anna tacnii almudaawamata calayha bay u jeedaa qaala wafii baqiyati alxadiidi ay aladii taqadama min riwaayati maalik ishaaratun ilaa dalika xaysu qaalat wain kaana layadacu alcamala wahuwa yuxibu an yacmalahu khashyata an yacmala bihi annaas fayufrada calayhi dawaamkana kaas ayaa qariino u noqonaya isagoo marka sidaas u tilmaamo xadiidkan caaisho macno kalena waa loo deliishadayoo xadiid sheegayo salaatuduxada nebiga waajib bay ku ahayd dhahaayo iyaa kan wuxuu tilmaamayaa xadiidkaa inuu daciif yahay ma tukan jiray ma daa'imi jiraa laysku hayaa waajibay ahayd iyadu maxaka xaggay joogtaa riwaayadda saxaanka saasay leeyihi baabu salaati duxaa duxada salaadeeda xugub ku soo arooray cadayntiisii baabiha fi lxadari xadarka dhexdiisa qofkao negi ah qaalahu citmaanu bnu maalik ayaa yidhi can inabiy sal l salam oo salaadii nebigu uu ku tukaday guriga citmaan ibnu maalik xilli barqa a bay dhacday qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim wahuwa alfaraahidiyu qaala akhbaranaa shucbatu qaala xadaanaa cabaasun iljurayriyu huwa bnu faruuq can abi cuثmaan alnahdiy can abi hurayrata radia allahu canhu qaal awsaanii khaliilii wadaygayga wuxuu ii dardaarmay bialaain saddex laa adacuhunna ka tegi maayo xataa amuuta intaan ka dhintay sowmi alaaati ayaamin saddex maalmood sownkooda min kulli shahrin wa salaati duxaa barqada salaadeeda iyo wa nowmin hurdo calaa witrin aan ku seexdo witr aan ku seexdo xadiikii tarjamada marka waa isleeyihiin meeshaa marka wa salaati duxaana waa tarjamada uu sheegayay awsaanii khaliilii markuu leeyahay wadaygaygii wuxuu ii dardaarmay ee nebigu isagu sooma dhihin haddaan qof wadaay ka dhiganaayo abuubakaraan ka dhigan lahaa laakiin saaxibkiinna isagaa istilmaamaye saaxiibkiinna khaliiluraxmaan weeyaan allah raxmaanka wadaygiisa marka haddaan cid wadaay ka dhiganayo abuubakar aanba ka yeelan lahay halkaanna marka abu hureyra wuxuu leeyahy awsaanii khaliilii wadaygayga nebigoo wadaygayga dhahaya culamada marka waxay ku jamciyeen ama ay ku xambaareen ay yidhaahdeen midda nebigu diiday waxay tahay mid isaga xaggiisa ka imaanayso qof aniga aan wadaag ka samaysanayo ka dhiganayo ma jiro midaanna nebiga xaggiisa kama imaanayniyo abuu hureyre xaggiisay ka imaanaysay abuu hureyra wuxuu yidhi aniga wadaayigaygii buu yidhi marka nebigu midda uu diidanay isagu inuu qof kale wadaag ka dhigto nebigu inuu ka dhigtayna midaan ma sheegayso sidaasay ku jamciyeen culamadu qaala xadaanaa cali bnu ljacad wahuwa abulhaytam qaala akbaranaa shucbatu huwa bnu lxajaaj can anas bni siiriin qaala samictu anas bna malikin alansaariya qaala qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi min alansaari ka mida ansaarta wa kaana wuxuu ahaa ninkaasi dakman mid aada u weyn ayuu aada u buuran lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam wuxuu ku yidhi innii aniga laa astatiicu ma awoodayo asalaata salaad macaka adiga aan kula tukado waa soo marnay kitaabu salaat ljamaaca ku soo marnay fasanaca lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu u sameeyey طacaaman cunto fadacaahu ilaa beytihi gurigiisii buu ugu yeeray wanadaca lahu wuxuu u firfirdhiyey darafa xasiirin gogol ama derin geeski geesteedii ayuu biyo ku firfirdhiyey oo u nadiifiyey bimaain buu ku firfirdhiyey fasallaa calayhi waa ku tukada ragcatayni buu ku tukada laba ragco nebigu wa qaala waxa uu yidhi fulaanu bnu fulaan ibni ljaaruud waxa uu yidhi lianas uu ku yidhi radia allaahu canhu akaana nabiyu sal l salam yusali duxaa nebiga barqadii ma tukan jiray faqaala wuxuu yidhi maa ra'aytuhu ma aanan arkin sallaa inuu tukaday hayra dalika alyowm maalintaas maalin aan ahayn isagoo tukanaya ma aanan arkin marka maalintaa nebigu waa tukaday madiinowna jooga xadar buu ahaa dabcan tarjamadii xadiidku saas isku leeyihi wuxuu yidhi halkaan marka sharaxa ayb wmin fawaa'idi rakcatay duxaa waxaa ka mida annaha tujziu can اsadaqati alatii tusbixu calaa mafaasil اlinsaan fii kulli yowmin wahiya alaaثu miati wasituuna mifsalan kama akhrajahu muslimun salaatu duxada faa'iidadeeda waxaa ka mida shukriga ku waajibay jirkaaga saddex boqol iyo lixdanka xubnood iyadaa kaa gudayso waa faa'iidataas وxkا شhykna الxاaفظ أبوالفضل بن الحuseين cراaqي cبدالرحيم بن الحuseين في شhرح التirmidيi أنhu اشhتهر bين الcawاaم cawaamta waxaa ka caan baxday agtooda أنa man sala duxىa barqada qofkii tukado ثuma qaطacahaa gooyo oo aan iska dhaafo markii dambe yacmaa inuu la beelayo markii salaatu duxada wadi jiray tukan jiro iska dhaafay inuu la beelayo taasaa cawaamta agtooda mashhuur ka noqotay fasaara kaiirun min annaasi dad badan oo dadka ka mida waxay ahaayeen yatrukuunaha aslan maba bilaabi jirinba waa ka tegi jireen lidaalika arrinkaa dartiis cabsi ay ka cabsanayaan waxay isdhihi jireen war intaad ka tegi lahayd inta bilowdo aad ka tegi lahayd oo indhala-aan kugu dhici lahayd habaad tukaninba walaysa limaa qaaluuhu aslun waxaas ay sheegeenna waxa sala male bal idaahiru sida daahirkaa waxay tahay annahu mima alqaahu shaytaanu calaa alsinati alcawaami waxaa weeyaan buu yidhi waxa shaydaanku uu ku riday cawaamta carabkooda liyaxrumahum alkhayra alkatiira si uu uga hoojiyo khayrka faraha badan laa siyamaa maba kusii jirto maa waqaca fii xadiidi abi dar waxa ku dhacay taa marka halkaas tambiihaani alawalu iktasara fi lwasiyati lialaaati lmadkuuriin cala alhalaaثati اlmadkuurati lianna asalaata wasiyaama ashrafu اlcibaadaat اlbadaniya salaada iyo soonka cibaadaadka badaniya kuwa ugu sharafta badan walam yakun walam yakun ilmudakaruuna kuwa lagu waaniyeyna min asxaabi ilamwaal ma aynan ahayn dad maal badan qaba ma aanay ahayn sidaa darteed marka salaaday soonka aada ugu waaniyey abuu dar iyo waxay ahayn abuu hurayre iyo raawi iyo qof kale wa khusat isalaatu bishay-ayni baa lagu gaar yeelay liannaha taqacu leylan wa nahaaran bikhilaafi siyaam salaada labaa laga dhigay witir iyo duxo habeen iyo maalin soonkana halila soonku halma maalin ubuu dhacaa aلثaanي laysa fii xadiiثi abi hurayrata taqyiidun bisafarin walaa xadarin والترجمة مختصة بالحضر لكن الحديث يتضمن الحضر لأن إرادة الحضر فيه ظاهرة سيا أسأل بضن باب الركعتين قبل الظهر ظهر لبدا ركعي كهر رئيس حروم قصر ورعدين تيسي بابه قال حدثنا سليمان بن حرب وهو أبو أيوب الواشقي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال xafidtu min rasuuli llahi min annabiyi sal l salam nebiga waxaan ka xifdiyey cashra rakcaatin toban ragco rakcatayni qabla duhri laba duhurka ka horayso wa rakcatayni bacdahaa laba ka dambayso wa rakcatayni bacda almaqribi laba maqrib ka dambayso oo fii beytihi uu ku tukanayo gurigiisa wa rakcatayni bacda alcishaa'i laba cishaha ka dambaysa fii beytihi uu ku tukanayo wa rakcatayni qabla salaati subxi laba subaxa ka horayso wa kaanad waxay ahayd saacatan saacad laa yudkalu cala anabiyi sal l slam aan nebiga loo gelin fiiha iyada dhexdeeda marka saacada aan nebiga loo gelinay ahayd waxaan su-aalay buu leeyahay marka xafsa iyadaa ii sheegtay qaala xadaatnii xafsatu annahu kaana idaa adana almuwadinu nebigu wuxuu ahaa muwadinka hadduu adimo waalaca alfajru waaguna ou dhasho sallaa rakcatayni laba ragcay tukanayo قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي كان وحوها لا يدع إنه كتغي من أربع نفر قبل الظهر ظهر ككهر وركعتين قبل الغداة الصبح كهر رئيسه afar duhurka ka horraysa kama tegi jirin iyo laba subaxa ka horrayso taabacahu bnu cadiyin wa camrun can shucbata meeshaa marka waxaa laga qaadanaya afarta duhurka ka horraysa inay aada muhim u yihiin waaweyn yihiin bacdu riwaayaatna waxay tilmaameen salaada raatibada duhurka ka horrayso nebiga xadaran wa safaranba inuu samay jira bacdu riwaayaat baa tilmaamta waxaan u malaynaya ibnulqayim zaadka inuu ku sheegi ku shahado zaadulmacaadka taabacahu bnu abi cadiy wa camrun can shucbata sulaymaan bnu xarb yani waxaan ujeedaa yaxya bnu saciid bay mutaabaciyeen tarjamada xadiidku marka waa is leeyihiin rawaatibtoo galan baabu salaati salaadii xukunkeeda caddayntiisii buu ubaabiya qabla almaqribi maqribka ka hor maqribka ka hor salaada la tukado qaala xadaanaa abuu macmar wahuwa cabdullaahi bnu camrin qaala xadaanaa cabdulwaariث huwa bnu saciid alcambariyu can ilxuseyn huwa bnu dakwaan almucalim can ibni buraydata qaala xadaanii cabdlaahi cabdullaahi bnu lmusaniyu cabdullaahi bnu lmusani waxaa weeyaan cabdullaahi bnu muqafal almusani can اnabiyi salى اllahu alayh wali wasalama qaala waxa uu yidhi salluu qabla almaqribi maqribka ka hor tukada qaala fi taalifati markii saddexaad waxa uu yidhi liman shaaa qofkii doonayo karaahiyata an yatakhidaha annaasu muxuu marka sidaa u yidhina nicid ou nacayo dadka inay ka dhigtaan sunnatan inay ka dhigtaan sunno nicid ou nacayo dadka inay sunno ka dhigtaan maa macnaa marka sunno macnaha wuxuu ka wadaa shay marka mu'akad oo aada u adag oo ay isku laasimiyaan macnuhu sidaas weeyaan wailaa haddaba sunno waa tahay oo nebiga waa ka sugnaatay salluu qabla almaqrib amarkaasay nebiga uga sugnaatay sunna waaba iska tahayba marka haddana inuu yidhaahdo inay sunno noqoto ka cabsaday yaa waxaa laga wadaa yacni in la daa'imo daa'imid ama waajib loo qaato ayb marka meeshaa wuxuu leeyahay qaala almuxibu abariyu almuxibu abari wuxuu ka mid ahaa culummada shaaficiyada ee makiyiinta oo reer maka ah wayna badnaayeen dadka aal qabariyiin qabariyiinta dad badan culimo badan bay lahaayeen nin ka mida buu ahaa kitaab marka axkaam uu leeyahay xadiiduulaxkaam uu ka qoray weliba aad ugu dadaalo qariibka iyo tawjiihaadka iyo ayuu aad ugu dadaalaa ibnu xajar marka waa kasoo qaadqaataa almuxibu abari ayaa la yidhaha marka kaas wuxuu yidhi qaala almuxibu abariyu lam yurid nafya istixbaabihaa لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها ومعنى قوله سنة أي شريعة وطريقة لازمة marka in sunno laga dhigto ka baqay macnaha shareeco laazim in laga dhigto ka baqay nebiga sal l slam waajib in loo arko amaa laakiin haddii sunnadii lagu fasiro manduub ee manduub waxayba ku noqotay salluu qabla almaqribtaas horeyba ku noqotay ayb waa la fahmaan male walihaada lam yacudaha aktaru shaaficiyati kuma aynan tirin fi rawaatibi rawaatibta wastadrakaha bacduhum qaarkoodna way ka daba tageen oo tucuqiba biannahu lam yahbut ana nabiya sal l slam waadaba calayha nebigu inuu daa'ima ma socno marka meesha liman shaadaas marka waa qariina salluu qabla almaqribi salluu amarkaas waajibkay ka bixinaa inuu sunno yahay bay sheegaysaa liman shaaa qofkii doono qariina waa qariina lafdiya waa oo xadiidka ku sugan weliba oo ka leexinayso amarka waajibnimo waajibnimadii oo asalka u ahaa karaahiyata an yatakhidaha annaasu sunnatanna waa bayaan kala waayo nebigu wuxuu ka baqay liman shaa wuxuu u yidhi wuxuu ka cabsaday in loo qaato waajib sunna haddaad weligaa u qaadato waxaan waajib ahayn haddaad iskaga qaadato mararka qaar istilaaxa qaarkood yacnii istilaaxa muta'akhiriinta in istilaaxi dadkii awaa-isha ahaa ee hore istilaaxi muta'akhiriinta in loo fasirto qalad badan baa ka imaanay culimmadana aaday uga dhigaan meelo badan marka qaladaadkaas waa ka imaadeen maalan dadkii dambe ayaa iyagu afgaraday samaysanayeen istilaax istilaaxaas ayaga macno u lahoo u caanbaxaayo mutaqadimiintii iyagu marka istilaaxaas kuwan mutaakhiriinta waxay u yaqaanaan magu u yaqaanaan marka adiga haddaad kalaamul mutaqadimiin akhrinayso inaad ku fasirto kuwan dambe istilaaxooda qusuuray noqonay mararka qaar maalan waxaa ka mid a karaahada marka qaar imaam axmed iyo imaamu shaafici iyo waxay cabiraayaan inii akrahu daalika waxaas waa nacaya mutaakhiriin maxay u yaqaanaan karaahada karaaha iyaga waxay u yaqaanaan wixii in laga tagaana ajar laga helaayo haddii la sameeya inaan dembi lagu dhacayo laakiin mutaqadimiinta warka shaafici iyo axmed bin xambal iyo iyaga waxaa laga yaabaa shayga xaaraanta inay karaaha ka cabiraan oo iyagu inii akrahu waxay u dhahayaan haadaa xaraam ayay ka cabsanayaan wax weyn waa waa la wenya waa baqaaya laakiin iyaga agtooda xaaraanuu ka yahay haddaad marka tidhaahdid shaafici innii akrahu buu yidhi saa darteed waa iska karaaho un haddii la sameeyo laa ba'sa qalad badan baa ku dhacaya waxaaba ka mid a mararka qaar in karaahadii loo qaato qur-aanka intay ku soo aroorto loo fahmo karaahadii mutaakhiriinta inaad u fahamtaa ka sii daranba laba meel qur-aanka waxay uu leeyahay alle wakaraha ilaykum alkufra waalfusuuqa waalcisyaana ilaahay wuxuu idiin nacay kufriga iyo faasiqnimada iyo cisyaana kufrigu marka makruuh miya marka calaa lisaani lmutaakhiriin miy makruuh ma la dhihi kara bal xaaraanta tan ugu weyn waxaa kaloo soo arooyaa qur-aanka ku timid kullu daalika kaana sayi'uhu cinda rabbika makruuhan makruuha usuuliyiinta haddaad ula laabato marka de wixii lasoo sheegay de wax maal ogoono la cuno iyo shirki lagu dhaco iyo zino la sameeyo iyaa lasoo sheegay makruuh waayaana leeyi marka sharcigu iska jir weligaa isqilaax dad dambe ay samaysteen ama bacdu naas ay isku afgarad u noqday iyaga warkooda ku xambaar markaas laakiin wax meel kale ku jiro ha ku xambaarin hadda faasiq annaga maxaan u naqaanaa marka lagu yidhaha kan waa gaal matalan kanna waa faasiq faasiq isla markiiba waxaa niyaddeenna soo gelayso ninkan gaal ma ahan laakiin macaasiduu sameeya kaasay mutaakhiriintu u yaqaanaan qur-aanka laakiin waxaa soo aroortay faasiq oo gaal laga wado afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun marka dambe muxuu alla yidhi waama aladiina fasaquu fama'waahum unnaaru kullamaa araaduu an yakhrujuu minha an yakhrujuu minha uciiduu fiiha yani nin mu'mina lama dhaheen kamaba baxaaya naarta wuu ka bixi lahaa mu'min haddii laga wado faasiqan marka waa kaafira laga wado haddana qur-aankii wuxuu soo arooray faasiq oo aan gaal laga wadin oo maxay maxaa soo aroortay waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa'a fajilduuhum amaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada wa ulaa'ika hum alfaasiquun ninkii naag marka qadfo gaal miya gaal maaha waa faasiq marka faasiq iyo oo mukhrij yacni oo diinta kaaarij can ilmilla ah baa jiro faasiq diinta aan ka baxsanayn waa jiro sharcigu marka adiga waxaad u fiirinaysaa mar walba qur-aanka marka fisqi kastood ku aragto haddaad u malaysa nin iska ahlu qibla ah qur-aanka waa fahmkiisa qaldaysa sooma fahmi weligaa marka tafsiirka qur-aanka wuxuu u baahan yahay naqli iyo la socod badan iyo in la fahamsanaado istilaaxaadka qur-aanka laftirkiisa in la garto wailaa haddaad marka istilaaxii waraqaadka aad ku baratay haddaad kitaabkii ilaahay ku fasirto waxaa laga yaaba khaladaad waaweyn inaa ku dhacay ibnu taymiya aad uga hadlay iyo ibnulqayim iyo aad uga hadlaan meel waxyaabahaas qaala xadaanaa cabdulaahi bnu yaziid qaala xadaanaa saciid bnu abi ayuuba qaala xadaanii yaziid bnu abi xabiib qaala samictu marthadi bni cabdillaahi alyazaniy qaala ataytu cuqbata bni caamir ataytu cuqbata bna caamir ayaan u imid aljuhaniya faqultu waxaan idhi alaa ucajibuka ma ku cajabgeliyaa min abi tamiim kaa cajabgeliya xaggiisa ayb yarkacu wuxuu tukanayaa ragcatayni laba ragco qabla salaati lmaqrib salaadda maqrib ka hor buu laba ragco tukanaya faqaala cuqbatu cuqba waxa uu yidhi innaa kunnaa waxaanu ahay nafcaluhu inaan samaynayno calaa cahdi rasuulillahi sal l slam waqhtigii nebiga qultu waxaan idhi famaa yamnacuka la'aan hadda maxaa kuu diidayana qaala shuqlu mashquul mashquulkaa ii diidaya marka aad aakad uma aha xataa saasaa dareemima sida ay labaiyo tobankan rawaatibta ay ugu mintidi jireen asxaabta tan dambe uguma aynan mintidi jirin midaan maqribka ka horayso abu tamiimna wuxuu ka wadaa cabdullaahi bnu maalik ajiishaani aljeyshaani ayuu u jeedaa waa mukhadramun aslama fii cahdi nabiy sal l slam waqara'a alqur'aana calaa mucaadi bni jabal uma qadima fii zamani cumar fashahida fatxa misra wasakanaha qال بن يونس وqad cadhu جamاcaة في الصحاaبة لhda الإdراك وlm ydkr الmزي في التhdيب أن الbخاaري أkرجa lh وهو عlى شharطه fayrد عalayه بhda الxadيiث wuxuu yidhi أbu تamiimka la sheegaya waa mkdرan waqtigii nebiga waa noolaa laakiin nebigu ma unan arkin mdra baa l iska taabici mucaad بnu jabل ayuu qur-aanka ka bartay oo ku dul akriyey waqtigii cumar ayuu markaas soo galay uu yimid masar furashadeedii buu ka qayb galay masar buu degey markaas ibnu yuunus taariikhi misra ninka iska leh wuxuu yidhi waqad caddahu jamaacatun jamaaca waxay ku tiriyeen fi saxaabati lihada alidraag waa soo gaaray nebiga dartiis ayay saxaabadii ugu tiriyeen laakiin saxaabi ma arag walam yadkur ilmiziyu mizi kitaabka tuxfatu lashraafka uu leeyahay walam yadkur ilmiziyu fi tahdiib tahdiibulkamaalka kitaabka tahdiibulkamaalka mizi leeyahay kuma ma uunan sheegin ninkan markuu u tarjamay ana albukhaariya akhraja lahu abuu tamiimkan inuu bukhaari u soo saaray ma uunan ku darin oo bukhaari uu dikri ku leeyahay tahdiibulkamaalka kuma sheegin wa huwa calaa shardihi waana shardigiisa shardigii uu degsaday marka la fiiriyo inuu kusoo qaaday ahayd fa yarid calayhi marka waa kusoo aroorayaa bi hada alxadiid ayaa marka ayaa ku soo arooraya marka kan xadiidkan buu ugu soo arooraya marka wa fiihi raddun calaa qowli alqaadi abi bakr ibn alcarabi xadiidkan wuxuu radin ku yahay buu yidhi abubakr ibnu alcarabi qowlkiisuu radinaya uu yidhi lam yafcalhaa axadun bacda asaxaaba wuxuu yidhi saxaabada kadib qof damboo sameeye ma jirin labadan ragco maqribka ka horeyso lianna abaa tamiim taabiciyun waa waqad facalahaa waana samey jira waa kaasa somaar wadakara alahram can axmed annahu qaala maa facaltuhumaa ilaa maratan waaxidatan xiina samictu alxadiid imaam axmed wuxuu yidhi ma samaynin buu yidhi weligay hal mar unbaan sameeyey bis labada ragcee maqribka ka horayso hal mar unbaan sameeyey xiina samictu alxadiida markaan xadiidka maqlaynaan sameeyey yacnii imaam axmed wuxuu aad ugu darnaa xadiidkau maqlo wuxuu jeclaa jira inuu ku dhaqmo walow maratan xataa fii cumrihi mar baa waxaa la yidhi xadiidkii wuxuu wariyey ana anabiya sal l slam ixtajama nebigu waa istoobay wa acdaa abaa taybata diinaaran abuu taybihii toobayna hal diinaar buu siiyey markaasuu imaam axmed isaguna intuu istoobay ayaa ninkii toobay buu hal diinaar siiyey si xadiidkaasna uu ugu dhaqmo samari caadadiisa waxay ahayd marka inuu wixiiba uu warinaayo ama xadiid uu maqlo inuu ku dhaqmo ayuu jeclaa marka hal mar baan ku ayaan xadiid ayaan tukaday buu yidhi markaan xadiidkan maqlay wa fiihi axaadiidu jiyaadun axaadiid jayi oo xoog badan baa ku sugan can inabiy sal l slam wasaxaabati wataabiciina ilaa annahu qaala liman shaaa faman shaaa sallaa marka ninkii doonaa tukanaya dadka qaarkood masaajidda qaar haddii laga tukada maqribkii baa galay waa dhe maqribkii baa maqribkaa ciriiri gelinaysa waa qaylinaya marka maqribku sidaa ku tegi maayo laba ragcoo khafiifa maqrib ma tega maqribka waxaa tegsiinaya aadaanka ay daahinayaan taas inay ka hadlaan baabu salaati nawaafili jamaacatan baabu bayaani xukmi salaati nawaafili salaadaha sunnooyinka xukunkooda caddayntiisiibuu baab yahay jamaacatan lagu tukado sunnooyinka jamaaca lagu tukada sunnooyinka jamaaca lagu tukadana saddex qayb inay u qaybsantaan sheegnay kuwana maba lagu tukan karo waa rawaatibta kuwana asal waxaa ah inaan lagu tukanin laakiin marmar waa la ogolaya sida salaatuleylka iyo kale iyo duxada iyo kale kuwana waxaa weeyaan jamaaco unbayba asal ku yihiino sida ciidda iyo taraawiixda iyo salaadahaas dakarahu anasun wa caaishatu radia allaahu canhuma can inabiy sal l salam qaala xadatanii isxaaqu qaala xadatanaa yacquub bnu ibraahim qala xadaana abi can ibni shihaabi qaala ahbaranii maxmuud bnu rabiic alansaariyu anahu caqala wuxuu gartay anahu caqala rasuula اllahi sal l slam nebiguu gartay nebigiibuu garaad isagoo alebuu soo gaarin isagu wa caqala wuxuu gartay majatan tufid majahaa ou tufay rasuulka fii wejhihi wejigiisa min bi'rin ceel biyo laga soo dhaaday kaanat fii daarihim xaafadooda ku taagay fazacama maxmuudun maxmuud wuxuu sheegay annahu samica citbaana bna maalik inuu ka maqlay alansaariya radia allaahu canhu wa kaana miman shahida badran citbaan wuxuu ka mid ahaa dadkii beder xaadiray maca rasuuli lahi sal l salam yaquulu isagoo dhahayo kuntu usallii liqowmii qoomkaygaan u tukan jiray bibanii saalim ayaan tujin jiray wa kaana yaxuulu beynii wa beynahum aniga iyo iyaga dhexdeenna waxaa kala teedayey waadin waadi doox weyn ayaa loo kala dhexeey idaa jaaءat ilamطaaru roobabku hadday yimaadaan fayashuqu calaya waxaa idhibaayey ijtiyaazuhu gudbidiisa qibala masjidihi masjidkooda xaggiisa anigubi fajiئtu rasuula اllahi sal ا ly slama nebigaan u imid faqultu lahu waxaan ku yidhi innii ankartu basarii araggaygi baan daraabay oon inkiray waina alwaadiya waadiguna alladii beynii wa beyna qowmi aniga qowmkay noo dhaxeeyo yasiiru waa hoorayaa biyo ayaa marka ka soconaya idaa jaaءat ilamdaaru hadday roobabku ay tima yimaadaan fayashuqu calaya waxaa idhibaya ijtiyaasuhu goyntiisa fawadidtu waxaan jeclaystay annaka taatii inaad timaado fatusalliya aad tukata min beytii gurigeyga makaanan meel attakhiduhu aan ka dhigto musallan meel lagu tukado yani barakaysta faqaala rasuulu اllahi sal l salam nebigu wuxuu yidhi saafcalu waan samayn doonaa faqadaa calaya rasuulu اllahi sal l salam wa abuu bakrin nebiga abuu bakr baa igu soo jarmaadeen bacdama ishtadda nahaaru maalinkii markuu kululaaday fastaadana rasuulu اllahi sal l salam nebigii baa idin dalbaday faadintu lahu waan u idmay falam yejlis ma fadhiisanin xataa qaala intuu ka yidhi ayna tuxibu xaggeed jeceshahay an usalliya inaan tukado min beytika gurigaaga aan kaaga tukado faashartu lahu waan u ishaaray ila almakaani aladii uxibu meesha aan jecelahay an usalliya fiihi inaan uga tukado faqaama rasuulu llahi sal l salam nebiga waa kacay fakabara waa kibaartay wasafafnaa waraa'ahu gadaashiisii baan safannay fasallaa ragcatayni buu tukaday uma sallama waa salaamo noqsaday wasallamnaa xiina sallama annaguna markuu salaamo noqsadan salaamo noqsaday meeshaan marka waxaa laga qaadanayaa xalushaahidka meesha jamaacay ku tukadeen waa salaad sunnaha xilli barqaal la tukaday jamaaca lagu tukaday duxada marka in lagu tukado jamaaco asal uma aha laakiin axyaanan waa bannaan tahay sheekhulislaam ibnu taymiya sida uu yidhaha faxabastuhu waxaan u celiyey calaa khariisin cunto oo yusnacu lahu isaga loo sameeyey yani khariis marka cunto waxaa weeyaan marka daqiiq iyo wax isku jirjiya hilib iyo maraq iyo waxyaabaha fasamica ahlu daari dadkii xaafadda ayaa waxay maqleen anna rasuula allahi sal l salam rasuulka fii beytii gurigeyga inuu joogo fasaaba rijaalun rag ayaa waxay ku soo laabmeen oo ay yacnii ku soo xoomeen oo minhu iyaga ka mid ah ayaa gurigii ku soo xoomay xataa kasura arijaalu ilaa raggii ay bateen filbeyti guriga dhexdiisa faqaala rajulun minhum nin iyaga ka mid ah wuxuu yidhi maa facala maalikun maalik maxaa ku dhacay maalik ibnu duqshun laa araahu ma arkayo buu yidhi faqaala rajulun minhum nin iyaga ka mid ah wuxuu yidhi daaka munaafiqun ninkaasi waa munaafiq laa yuxibu llaha wa rasuulahu allih rasuulkii ma jecla faqaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi laa taqul daaka ha dhihin war kaagaasi ha dhihin alaa taraahu miyaadan arkaynin qaala inuu yidhi laa ilaaha illa allah yabtagii bidaalika wajha allah war miyaadan arkaynin inuu laa ilaha illa allahu yidhi ilaahay wejigiisana inuu wax uga rabo nooma muuqato wax kalaba taasumbaa noo muuqato marka qofka haddii uu laa ilaha illa allahu leeyahay wax hadda ka muuqdo burinaayo laa ilaha illa allahuna aynan jirin waa in laga aqbalaa oo laga yaabo xataa haddii culammadu waxay leeyihin laa ilaha illa allah uu yidhaahdo muxamedun rasuulullahi bisee leeyana ninkii yanii yidhi usaama uu dili rabayo laa ilaha illa allahu markuu yidhi ama aslamtu lilaahi yidhi waa kii ka aqbala waa kii usaama dilay ee markaa nebigu usaama uu aada u canaantay marka muxamedun rasuulullaahida maxaa laga yeelaa ninku hadduuna nebigaba aaminsanaa jirin marka laa ilaha illa adoona waa lagu dhufto miya maya laa ilaaha illa allaahuda waxay u taraysaa in seefta laga dhaafaarto fariisanlooda haddii kabacdi uu diido muxamedun rasuulullah waa la dilaa markaas laakiin laa ilaha illa allah horta waa in looga joogaa waa inay weyn tahay laa ilaha illa allah oo qofka qalbigiisa ay ku weyn tahay muslimka ayb ashhaado bush ma ahan marka qofkii ashhaado laa ilaha illa allah bush bad lagu dhufta marka wax fiican ma ama qofkii oo dhahaya marka nacam meeqaan inaga dilnay shahaadanayaan shahaadadu maxay u taraysaa qofka inuu yidhaahdo waa khatar shahaadada inuu ku jeesjeesaya ka soo baxayso ama inuu la weyneyn qofka ugu yaraan horta inaa uga harto wa markaad uga harta kabacdi dil hadduu geysto markaa kabacdi isagoo markaa sharcigaada wax uga haysta dil markaa kabacdi laakiin markaan horta ka har laa ilaha illa hu inaad weyneynaysaa muuqato xadiid kale waxuu nebigu sal l salam qofkii ilaahay idinka magangala magangeliya qofka tawxiidkiisa waxyaabaha tusaayay ka mid tahay war hebelow ilaahan kaana hoosgalay idhaaf ilaahan kaa hoosgalay ha taabanin adoo ilaahay weyneynaya subxaanahu wa tacaala dadku marka iyagoo intaan ka cilmi yaroo ka jaahilsan yaa mararka qaar ay aad ula weynaa jirteen laa ilaha illa allah qalbiga qallalo qallalo qallalo macaasidoo badnaato badnaato badnaato waxay keenaysaa marka shacaa'irta islaamka inay qofku ay la yaraato markaa nebigu saasuu ku yidhi sal sl faqaala waxau yidhi allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisa og amaa amaa naxnu annaga fawallahi baan ku dhaartay maa naraa wuddahu jacaylkiisa ma aragno walaa xadiidahu sheekadiisa ilaa ila almunaafiqiin munaafiqiinta xaggooda inay tahay qaala rasuulu llahi sal ly salam fa ina allaha alla qad xarama cala naari naarta wuxuu ka xarimay man qaala laa ilaha illa allah qofkii laa ilaha illa allahu yidhaahdo yabtagii bidalika wajh allah ilaahay wejigiisa uu ku dalbayo meeshaana marka waxaa weeyaan laa ilaha illa allah haddii shuruuddeeda la helo toddoba shardi bay leedahay marka shuruuddaa la helo tanfac qaala maxmuudun maxaa yeele axaadiidta qaar baaba shuruuddii ku xiraysa wahuwa yaclamu annahu laa ilaaha illa allah qad kafara bimaa wuxuu leeyahay man qaala laa ilaha illa wa kafara bimaa yucbadu min duuni illah shuruudaha marka meelahaasay ku jiri jireen qaala maxmuudun faxadadtuhaa qowman ayaan u sheegay fiihim abuu ayuub uu ku jiro saaxibu rasuuli illahi sal l slam fii qaswatihi duulaankiisii allatii tuwufiya fiiha lagu oofsaday wayaziid ibnu mucaawiya calayhim amiirkoodu uu yahay biardi ruum faankarahaa calaya abuu ayuub baa igu inkiray qaala waxauu yidhi wallaahi ma adunnu rasuula allahi sal l salam qaala maa qulta qad ma malaynayu yidhi weligii nebigu inuu yidhi waxaad tiri adiga abuu ayuub baa igu inkiray fakabura daalika calaya arrinkaa waa igu weynaatay nin rasuulkii wax ka sheegay saxaabi weyne uu ku beeniyey waa la weynaanaysaa murugaa u imaanaysafajacaltu lilaahi fajacaltu waxaan yeelay lilaahi alla waxaan u yeelay calaya korkayga in sallamanii hadduu i nabadgeliyo xataa aqfula intaan kaga laabto min qhaswatii duulaankayga aan ka laabto an as'ala canhaa inaan weydiiyo citmaan bna maalik radia allaahu canhu in wajadtuhu haddaan helo xayan isagoo nool fii masjidi qowmihi qoomkiisii masaajidkiisii dhexdiisa faqafaltu waan laabtay faahlaltu bixajatin xaj ayaan ku dhawaaqay aw bicumratin ama cumro uma sirtu waan socday xataa qadimtu almadiinata intaan ka tegey faataytu banii saalim xaafadii reer banii saalim baan imid faidaa citbaanu citbaan waa isagoo shaykhun oday acmaa indhoole ah yusallii liqowmihi weli dadkiisa tujinaya falamaa sallama markuu salaamo noqsaday min asalaati uu ka salaamo noqsaday sallamtu calayhi waan salaamay wa akhbartuhu man ana waxaan u sheegay ciddaan ahay aniga qofkaan ahay uma sa'altuhu can dalika alxadiid xadiidkaa baan su'aalay faxaddaaniihi uu ii sheegay kamaa xaddaaniihi awala maratin waagii hore siduu iigu sheego haddana iigu sheegay bismaa beri marka mararka qaar xadiidka wuxuu ku tusayaa yani waxaa dhici karta qof caalima inuu mas'ale uu yidhaahdo mas'aladaas sheekh inta laga xikaayoodo imaam fulaan baa sidaan qabo ma u malaynayo inuu qabo mana qabo inuu yidhaahdo marka taas haddii marka la haayo naqli ama meel markhaati haddii la keeno waa sax inkaarkaas qofkan ou inkira waxba ma dhibaayo maxaa yeele inkaarku wuxuu ka tarjuma cadamulcilmi bis shaygan inuunan cilmi u lahayn bisun buu sheegaya mar haddii cilmi loo yeesho markhaati loo keensaday ma ku dhimaysa ilaa qof wax walba wada xifdiyey ma jiro meeshaamarar qaar marka imaamu dahabiyan u malaynaba wuxuu sheegay maya wuxuu ah ibnu daqiiq ilciid kitaabkiisa iqtiraax wuxuu yidhi a'imatu ljarxi watacdiil waxaa ka mida a'imo waxay wax ku naqdinayaan ama jarxigu ijtihaad mararka qaar waxaa dhacaysa buu yidhi ismoodsiin inuu wax ku jarxiyo si isagu ay la tahay ismoodsiin kasoo keenay marka nin baa wuxuu xadiid buu warinayay markaasuu yidhi hebel baa ii warramay markaasuu wuxuu yidhi jooji hebel xagguu kugu warramay xaggee ku aragtay adiga markaasuu wuxuu yidhi masaruu soo maray isagoo xajka u socdo markaasaan ka maqlay markaasuu wuxuu yidhi mma ka maqlay buu yidhi mana soo marin maxaa yeele hadduu soo mari lahay anuu soo mari lahaa yidhi waa i arki lahay mara saa darteed wuxuu waxaad sheegaya waxba kama jira ninka sidaa dhahayna imaam weyn waayo haddii warkiisa la maqlo isagoo sidaa dhahayo ninkii uu ku beeniyey warka majruuxuu iska noqonayo nin imaamad warkiisa la qaadan karo waa ninka sidan turuhumka samaynaya marka hadday culummadu wahmiga uu ku dhaco waa waa sii daran tahay marka waxaa laga yaabaa intuu tawahum dartiis qof ku jarxiyo nin caalimo warkiisa la qaato ninkaa weligiis inaynan ka harin walidaalika ibnu xajar wuxuu yidhi nusatu nadarka qofka jarxiga wax jarxinaa asbaabtii inuu yaqaano inuu aad u hubsado waxyaabo badan buu sheegay lianna qof muslima jarxintiisu waxay keeni kartaa ceeb aan weligiis ka harin inay u keentay tatabud iyo waxyaabo fara badan baa maantana waxaa la orordaayay ilmo aan lix iyo toban sano jirin ama toddobiyo toban sano yaa dad marka ama dhali karo oo cilmi wax badan ku jiray ama bimathaabati culummo waaweyn ababay ku dhegan yihiin ay haystaan oo waxay leeyihiin culummadaasaan idinkiga digaynaa annaga war man antum idinku dadkaan culummadan waaweyn ka digtaane yacnii dadkanoo kale waxaa la rabaa in la yidhaahdo war heedha adu waa yar tahaye culummo weynoo la yaqaana ii kaan shiiqaan ha iiga digaan magaalada sooma joogaan culummo waaweyn oo cilmi yacnii ku ciraystay hadday jiraan iyaga ii keen iyaga ha i qanciyaan waxaan adiga aada la ordaysid iska joog adeer ay yidhaahdaan yacnii ciyaalka yaryarka haddii inta qamiisya loo soo geliyo yacnii ay marka meeshii la dhihi lahaa war qur-aanka barta oo qur-aanka lagu tarbiyey lahay oo fiqigii lagu tarbiyey lahaayo war idinku horta waxbarta culummadan jarxiga iyo tacdiilku waxay intaanay iyagoo waxbaranin ma hadlin iyagoo waxbartay hadleene war horta waxbarta idinku waxaan maahan salaad tukan ma ahan sheekh hebel ha dhegaysanin waa mubtadic salaadda tukaniyo ma ahan ogtahay salaadda qof walba uu og yahay tukashadeedu inay waajibtaho kale maaha masaladan marka in la yidhaha soomaalidoo dhan culummo waa laga waayey ul marka waxay tahay un sidii qofku si uu ku qabsado intuu waaye qaab uu ku qabsaday inuu raadiyo waxla yaab marka dadka iyaguna laga yaaba inay inta cilmiga dhadhamiyaan oo cilmigii arkaan ama ay dhadhamiyaan haddana yacni qiila waqaala looga wadaayo oo laleeyahay waxaan yacni meeshan waxbama yaalaan isagiina marka faaqidu shay laa yucطiih daara qudni baa waxaa laga sheegaa ninbu wuxuu yidhi qoladaas waxaa weeyaan buu yidhi qof nin hal il hal il nin la haddii nin indhoolo uu hogaamiye ka warran kii hasha il la-ah ee hasha il wax ka arkaya la hogaaminaya mid labadii damtaha hogaaminaya aduu kala dhacaa ninka qarar qararka iyo buuruhu kala dhacaya la shaqa marka waa acmaa waxaa weya acmaa yaquudu acwar indhoole markaa isagu wax hogaaminaya waa dhibaato tawahumkii marka culimmadaa laga hadlayaa mid marka isaga waxaa weeyaan xadiidku marka tarjamadii xadiidku marka waa isi leeyihiin baabu tadawuci fi lbeyti baabu bayaani xukmi tadawuci sunnadii xukunkeeda caddayntiisiibuu baab yahay sunnaysigii fi lbeyti lagu sunnaysto guriga qaala xadaanaa cabdulacla bnu xamaadin qaala xadaanaa wuhaybun can ayuuba wacubayd illaahi can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh aali wasalama ijcaluu fii buyuutikum guryihiinna waxaad ka yeeshaan dhexdooda min salaatikum salaadiinna wax kaga yeelo ka siiyo walaa tattakhiduuha qubuuran qubuur ha ka dhiganina maadaama qubuuraha aan lagu tukanin qabrigu meel lagu tukada maaha gurigiinna qabri ha ka dhigininoo isaga ku tukada taabacahu cabdulwahaab can ayuuba kitaabu fadli الsalaati fii masjidi makata wاlmadiina salaada lagu tukada masaajidka maka iyo masaajidka madiina fadligooda fadliga ay leedahay cadayntiisii buu kitaab yahay baabu fadli الsalaati fii masjidi makata wاlmadiina qaala xadaanaa xafs bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranii cabdulmalik wahuwa cabdulmalik bnu qazaca qaala akhbaranii cabdulmalik cabdulmalik bni cumayr allakmi weyaan can qasacata wahuwa qasacatu bnu yaxya albasri qaala samictu abaa saciidin radia allaahu canhu abuu saciid baa waxaan ka maqlay arbacan afar qaala samictu min annabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan ka maqlay wa kaana gazaa maca anabiyi sal ly salam nebigu uu la duulay intay casharata gaswatan labiyo toban duulaan qaala xadaanaa caliyun qaala xadaanaa sufyaan can zuhriyi can saciidin ayb can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiy sal l slam qaal laa tushaddu rixaalu ayb marka afartii ma uunan sheegin ayb afar jumlo ayuu u jeedaa marka afartii halkaan ma sheegin afarta yani waxaa ka mida waxyaabaha soo socda xadiidkeeda can اnabiy sal l salam qaal laa tushaddu rixaalu rar lama adkeeyo yani gaadiid lama adkeeyo lama xirxirto kinaaya can safar ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid intii ka ammaansa almasjid alxaraam masjid alxaraamkii wa masjid arasuuli sala allahu calayh ali wasalam masaajidkii rasuulka wa masjid alaqsaa iyo masjid alaqsaa maaha xadiidkan marka khabarun bimacna nahyi waa hadda kan laa tushaddu looma adkeeyo waa khabar xadiid abi saciid wuxuu leeyahay isagoo nahyi abaa soo aror laa tashuddu rixaala laa tashudduu ha u adkayninina waaba layska reebay istinahanna marka waa istinaa oo mufaraq ah istinaa mufaraqa waa taqaanaan waxaa weeyaan mustanaa minhuga ayaa maqan xadfan mustanaa minhuga marka maxaa la soo qadaraa marka waa isku khilaafan in badan waxay leeyihiin iyagu waxaa la soo qadaraa istinaha dambe istinaha dambe jinsigiisaa la soo qadaraa saasay dhahaan culamaa usuul qaar ka mida hadda laa tushaddu rixaalu mustanaa minhu waa maqan yahay istinihii aaweyna ilaa ilaa alaaati masaajida soo maa marka jinsulmasaajidaa lasoo qadaraa halkaan oo waxaa la leeyahay gaadiid looma adkeeyo masaajid intii ka ah ilaa saddexdan masaajid maaha oo marka waxay yidhaahdeen haddii la yidhaahdo qofka uu yidhaahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay masaajid hebel inaan kusoo tukado masjid jowhar ku yaal inaan kusoo tukadaa ilaahay igu leeyahay hadduu yidhaahdo war halkaagan isaga tukaan laleeyahay maxaa yeelay maba waaba layska reebay masaajid in markaa nadar loo xirto ama safar loogu baxo xaggiisa ilaa saddexdan maaha masjidka mako iyo masjidka madiina iyo masjidul aqsa laakiin ayagu nadarkooda waa xirna hadaa tiraa ilaahay wuxuu igu leeyay masjidulxaraam inaan ku tukado laabudda inaa aadabo usuuliyiintu yacni intooda badan waxay yidhahdaan mustatnaa minhuba sidaasaa lasoo qadaraa meeshaan saas iyagu dhahay soo ma fahmi meeshaan ahlucilmiga qaar ka mida sida sheekhulislaam ibnu taymiyana wuxuu leeyahay maya cumuum ayaa ku jira meeshaan safar gaadiid looma adkeeyo si kastou ahaado ilaa saddexdan masaajid maaha ee ka war marka safarka tijaarada iyo dalabulcilmiga iyo sooma soo gelaya mayuu leeyahay waxaa laga hadlaya waxay tahay makaan ama meel ama masaajid masaajid ha noqoto ama masaajid yaanay noqonine meel lays yidhaahdo meeshaas ayaa wax iigu dhaceen aniga oo barako laga helaa yacni makaan fii xaddi daatihi barako looga raadiyo saa darteed loogu safraa ma jiro saddexdan maaha isagu marka makaan ayuu dhahayaa masjid ma dhahayo si ay u soo galaan masaajid iyo kayruhum meesha marka ma garata ninka tijaarada u socda laakiin isagu makaan ma u socdaa isaga makaan uma socda dhanka mal tijaaru dhanka mal haddii ganacsigiisa uu jowhar ka soo helana sida uu rabay way haddii la yidhaahdo ruuxii aada jowhar ugu socotay waaba tan balcaday yaallaan balcaba ku soo qaadanaya jowharna waa iska daynaya meel ul ugu dhacday isaga ma jirto soo ma fahmi ninka tijaarada cilmiga ninka rabana sidoo kale shiiqi kitaabkaas akriyo intuu jiraa kismaayo kismaayo aaday war shiiqi waaba ka soo tegaya layidhi markuu fadhiya kismaayaan aadayaan wuu leeyahay maya isagu marka meel mucayana dankama laha cilmiyuu rabaa isaga kanna tijaaruu rabaa iyagu marka maba soo gelayaan safaradaas ayb ibnu taymiya marka isagu wuxuu yidhi fahamka asxaabta marka marka la fiiriyo fahamka asxaabta macnahan dambe ayuu xoog saar ayuu xoog seenaya see seenaya abuu hurayra radia allaahu canhu ayaa wuxuu ka soo noqday safar markaasaa waxaa arkay basratu bnu abi basrata alkhifaari saxaabigaas xaggeed ka timid buu yidhi min ayna aqbalta markaasuu wuxuu yidhi min tuuri saynaa meeshii ilaahay nebi muuse kula hadleeyeen aadayu ka imid markaasuu wuxuu yidhi ama haddaan ogahay ama inii low calimtu annaka tadhabu haddaan ogahay inaad aadaysid meeshaas lamaa dahabta maadan tagteen maxaa yeele nebigan waxaan ka maqlay laa tucmalu almatiyu ilaa ilaa alaaati masaajid xadiidkaana keena abuu hurayrana waa iska aqbalay waa iska aamusan duuru saynaa masaajid kuma oolin markaas waxaa loo aadaya masaajid maaha meeshaa marka soo ma aragtid waa fahamkaas ibnu cumar laftirkiisa nin buu ka celiyey isaguna duuru saynaa ma aadaa buu yidhi maya buu yidhi aadi meeshaan ku tukiyey salli huna ayb fahamkii marka asxaabta cumuumkaasuu la jiraa soomaaliya wuxuu kaloo yidhi ibnu taymiya xataa haddii la qabto masaajid haddii laga wado masaajid iyaan loo safrin an safar mucayana loo aadin ama nadar loogu gelin ilaa saddexdan maani haddii la yidhaa xataa wixii masaajid ka soo haray min baabi owlaa wey masaajid oo afdalulbiqaac ahaa haddii laysku diiday maxaad u malayna meel hebela ku duugan laleeyahay waxaan isweydiina meesha owliyadu ku duugan yihiin masaajidyaa khayr badan binasinibi masaajidkaa khayr badan oo rasuulku muxuu yidhi afdalu lbiqaaci almasaajid biqaacda waxaa ugu khayr badan masaajidda meeshaan marka qofka uu aadayo hebelaa ku duugan ee makaankaas soo barakayso uu u aadayo haddii laguu diiday masaajid inaad ka soo barakaysato jowhar ku yaallan haddii lagu yidhi maya ha u safrin saddexdaa masaajid maahane saddexdan maahane qabri xaguu joogaa marka masaajidkii ka fadli badnaa baa saas buu yidhi ibnu taymiya marka wuxuu yidhi faxwa alkhitaab min baabi faxwa alkhitaab uu kusoo gelaa buu yidhi masaajid xataa haddii aan qabanno inta kalena min baabi owlaa bay usoo gelaya ilaa kii aclaha ahaa haddii la diiday aladnaa min baabi owlaa way waa dalaala marka aad u xoog badana doogow mas'alaa marka lagu dooday waxaa la yidhi qubuurta ambiyada iyo saalixiinta in loo safro iyaga keligood loo qasdaa ma bannaan tahay mase ma bannaanaa marka meeshaan ka timid ibnu taymiya marka rasaa'il badan buu ka qoray waana masaa'ishii lagu xiray markii dambe xabsiga uu ku dhintay masaa'il lagu xiray ka mid ah awalan qofka in la xira waxba ma keenayso maxaa yeele dadkii markaas madaxda ahaa wakhtigaa iska dhaafay wakhtiyadii ka horreeyey ayaa madax xun la arkay oo dadka iska xirto bal kuwo culummadii dileen baa la arkay atbaacu taabiciin iyo dadkii ka dambeeya qaar badan xabsi ku dhinteen imaamulbuwaydi baa ka mida hebel xabsiyo ku dhintay xumaan maahan ogow wanaagna ma aha wixii markaa uu ku xirmay unbaa la feerina miisaan malaga dhig maxaa yeele tilmiidkii imaamu shaafici wa khaliifatuhu ninkii bedelay imaamu shaafici isagoo xirxiranoo dhintay ma laga gardarnaa mase lagama gardarna in sharciga in lagu miisaamo waa laga gardarnaa maxaa yeele khalqu qur'aana lagu xiray inuu yidhaahdo marka ibnu taymiya waxbuu ka qoray mukhaalifiintiisana waxbay ka qoreen waxaa lagu dooday marka shaddu rixaali ilaa qubuuri ilambiyaai wasaalixiin xukunkeedu waa maxay isagu marka xukunkeedu wuxuu yidhi waa la isku khilaafay qaar yidhi waa bannaan tahay dadka waa jiraan buu yidhi iyo kuwo yidhi waa xaaraam naqligiibuu keenay niman marka taqidiini subki iyo rag lamida culummo lamid ah waxay yidhaahdeen bal waaba sunno ibnu taymiya marka wuxuu yidhi inay sunno tahay keen yidhi naqli waxaan ogeyn annaga in laysku haayo waa bannaan tahay iyo waa xaaraam laakiin waa sunno waa qowl cusub safarkaa sunno ah waa la keeni waaye taqyudiinu subki horay waa u dhaafi waaye dadku marka waxay isku qaldaan nebiga qabrigiisa in la booqdo ma bannaantaha masema bannaana tan laga dooda taas ma aha midda laga doodayo safar in loo aado bimujaradi ziyaara oo wax kale aan la soconin taas waaye qofku inuu fahmaa fiican wax laga dooda qabriga nebiga adoon safar ula qasdin qabrigiisa ma booqan kartaa ha intaan ka baxaya aniga masaajidkiisaan rabaa inaan kusoo tukado salaado salaadii lagu tukadaa kun salaadood ay u dhigan tahay masaajidkaan rabaa markaan masaajidka tago qabriga nebigaan booqana ayaa ii diidaya markaassooma fahmin marka taas sidaasaan leeyaha imaam maaligaa la su-aalay waxaa layidhi nin ka waran hadduu nadar ku galay inuu qabriga nebiga aadayo oo u safraayo hadduu ka wado masaajidka ha aado yiri marka waa kala saaray imaam maalik haddaanu ka wadin oo u qabriga u jeedana ma yimi marka ziyaarada nebiga qabrigiisa la diiday ma soconaysa iftiraac cala annaas waa taas waa la booqan karaa laakiin safar iyada keliya lagu gooni yeelaayo maya masaajidkiisaa la tegaa tabaca marka loo ziyaaranayo qabriga nebiga sal l slam maxaa yeelay masaajidku intuu nebiga noolaa iyo markuu dhintayba sharaf ayuu lahaa salaaddii lagu tukada kun salaadood haddoo uu nebigu dhintay uu mootan yahay iyo markii uu noolaa ninkii ku tukada kun salaadood oo markii masjidulxaraamka soomaaliya marka masaajidka masalada marka culummadeenna shaaficiyada maxay ka qabaan masaladan culummadeenna shaaficiyada rag ka midow bal asxaabulwujuuh ah ayaa waxay qabaan safarku inuunan bannaanayn minhum abuu maxamed aljuwayni baa ka mida abuu maxamed aljuwayni waalidu imaam alxaramayn imaamulxaramaynka nihaayatulmadlabka iska leh oo aad madhabka mashhuurka ugu abulmacaali aljuwayni aabbihiis fiqiga uu ka bartay oo asxaabulwujuuha ah isagu wuxuu yidhi ma bannaana imaamu nawowiyaa soo naqlinayo sharax muslimka iyo majmuuca iyo ibnu xajarna oo soo naqlinayo qaadi xuseyna ka mida isaguna sidoo kale oo culamada shaaficiyada ka mida abulmacaali iyo iyagu intooda badan waxay arkeen inay bannaan tahay meeshaa marka iyadana soo uma jeedi ma bannaan tahay ma bannaano waa xaaraama laysku haayay sunno waayo waa waajib wax kale culamada shaaficiyada marka waa kuwa xanaabilada ibnu batata alcukburi iyo rag lamida iyaguna ku tegey qaadi ciyaad iyo rag lamida maalikiyadu waxay ku tageen iyadana inaan safarku uunan bannaanayn madaahibtoo dhan marka saasay khilaaf u jiraan wax cusub marka maa dadku markay xajka aadayaan marka waxaa la yaab leh dadka iska cawaamta haddaad tira xaggee u socotaa wuxuu leeyahay nebiga inaad soo siyaartaan fariidadii ka weynayd oo xajka ahayd oo arkaanulislaamka ka mid ahayd ma oga dadku markay baxaayaan waxay u socdaan inay ogaadaan oo daruuri adiga inaad nebiga booqato qabrigiisa tagto iyo inaad horta xajiso ayhumaa waajib a labadooda labadooda kee waajiba xajkaa waajiba walilaahi cala naasi xiju lbeyti man istidaaca ilayhi sabiilan qofkii aan awoodin inuu xajkii tago madiino tagaan awoodin rasuulka wax allaale wixii qabrigiisa agtiisa lagu sunneeyo adoo ka maqanna waa lagu sunneeya nebiga qabrigiisa marka la tago maxaa la sunneeyaa salli iyo salaan soomaa halkaan adoo jooga nebiga ma ku salli kartaa mase kuma sallin karti waa ku sallin kartaa ma salaami kartaa mase ma salaami karti waa salaami kartaa maxaa yeele taxiyaadkan ku salaamna nebiga asalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi barakaatu salaan soomaa waa la qaada qabrigiisa loogu geyna oo la gaarsiina salligana sidoo kale waa gaarayaan laakiin xajka adoo inta jooga ma xajin kartid adoo inta jooga ma xajin kartid waa inaad inta ka baxdaa ma ka tagtaa biduuni marka xaj makuma samey karti marka xajkii waajibka ahaa intuu iloobo ayaa ashyaa aan waajib ahayn buu ku iloobay marka waa jahal masaladaasaa marka meeshaan ku jirto khulaasadu marka intaas qaala xadaثana cabdullahi bn yuusuf qaala akbaranaa maliku can zayd bni rabaax wacubayd illaahi bni abi cabdillahi اlaqr can abi cabdillahi اlaqr can abi hurayrata radi allahu canhu an nabiy sal l slam qaal salaatun fii masjidi haada salaad masjidkaygan lagu tukado khayrun waxay ka khayr badan tahay min alfi salaatin kun salaadood fiima siwaahu wixii isaga ka soo haray ila almasjid alxaraama masjidulxaraamka maaha masjidulxaraamka isagaa boqol dheer masjidulxaraamka kan madiinow boqol dheerya laakiin masjidulxaraam marka laga yimaado inta kale salaad lagu tukada masaajidka nebiga kun salaaday u dhigan yay ka fiican tahay oo meelo kale lagu tukada boqcooyinkaas marka boqcooyin khayr badan waa marka maka iyo madiina waa meelaha yani labada xaram weeyaan muslimiintu waa way weyneeyaan waa tiigsadaan dad marka waxaa jira dhahaya iyagu labada xaram waxaa degay bidco bidcaa degtay wahaabiyaa degtay yaa la aaday quluwdu dad meeshaa u gaarsiiyaa jira war haddaad ka reebta adiga kun salaadood maa ugu haysaa meeshaan mise boqol kun baad meeshaan ugu haysaa iyagu waabay yidhaahdeenba qaarkood riyo iyo waxbay inta sheegeen kacbaa meel laga soo raray meel kale la keenay iyo waxyaabahaasay sheegeen marka waxyaabahaas oo kale waxyaaba foolxumo ah dhulkii ardulxarameynki ilaahay doortay in la nacbaysiiyo dadka waxay keenaysaa diinkii in la nacbaysiiyo meeshaan marka ibnu xajar wuxuu ku dhigay walxaasilu meeshaan xoogaa waqaca fii hadihi اlmasأlaةi fii casrina fi اlbilaadi الshaamiyati munaadaraat kahiiraة wasunifa fiiha rasaa'ilu min aطarafayn qultu yushiiru ilaa maa warada bihi shaykh taqidiin asubki wagayruhu calى shaykh taqidiin ibni taymiya waman tasara bihi اlxaafid shamsudiin ibn cabdilhaadi wagayruhu libni taymiyata wahiya mashhuuraة fii bilaadina wاlxaasilu anahu alzamuu ibna taymiyata bitaxriimi shadi الraxli ilى ziyaaraةi qabri sayidina rasuuli اlahi sal l slam ankarna suurata dalika wa fii sharxi dalika min aطarafayni qowlun ayaa ku sugan wahiya abshacu اlmasaa'ili اlmanquulati can ibni teymiya buu yidhi ibnu xajar masaa-isha ibnu teymiya laga sheegay ama laga soo naqliyay tan wuxuu waayo xuna xumaana maaa ibnu teymiya kitaabka iqnaa iyadoo ku faahfaahiyey ninkii rabana wuu ka akhrisan karaa wuxuuna arkayaa in sha allahu tacaala ana alxaqa macahu ومن جملة ma اsتdل bه عlى dفع ma dacaahu غayruhu min الإجmاع عlى مaشhruuعiyaةi زiyaaraةi qbr النبي sl اه عل sلم ma نqل عan mالك أنhu kariهa an yqula زurtu qbر النبي sl اه عل sلم وqad أجاab canه المحaqiقوna min أصxاabihi بأنhu kariha لفظ أdبا laa أصل الزiyaaraةi marka masaladanna waa saas isagaana xaqa uu ku badan yahay maxaa yeelay saxaabadii iyo salafkii markii la fiiriyo sida isaga uu u qarirayaa tilmaamaysa baabu masjidi qubaa qubaa masjidkeedii ayuu baab yahay salaada lagu tukada qubaa marka waa masjidu bani camr bni cawf qال xdثna yعquب بن إbrاhيm qال xdثna بن culayةa qال أخبرna أyوب عن ناfiع أن بنa cمر رضي الله عنهma kana wuxuu ahaa laa يusلي min الضحى ضحada inuunan tukanaynin إla fii yوmayni laba maalin yوma yqdم makta maka markuu gelayo fainahu kaana yaqdimuhaa wuxuu geli jiray duxan barqo fayaduufu bilbeyti buu dawaafayey uma yusallii rakcatayni ayuu tukanaya khalfa almaqaam wa yowma yaatii masjida qubaa maalinka uu imaanayo fainahu kaana yaatiihi wuxuu imaanayay kula sabtin sabti kasto faidaa dakhala almasjida haddii uu galo kariha wuxuu nacaya an yakhruja minhu inuu ka baxo xataa yusalliya fiihi ilaa uu ku tukado waa taxiyatulmasjidkii xilli barqow tegaayay taxiyatulmasjidkiisii waqtigaasuu ku aadayay qaala wa kaana yuxadiu wuxuu sheegaya anna rasuula allahi sal ly slam nebigu kaana yasuuruhu inuu masjida qubaa booqanayo raakiban wamaashiyan isagoo fuushanaysa xadiidku wuxuu daliiluyaha masjida qubaa fadligiisa masjidka ugu horreyso nebigu aas-aasay wa madiinu isaga dhex yaalla hadda masjidkaa marka masjidu qubaa isaga in safar loo aado xataa hadda ma bannaano qofku inuu gurigiisa ka baxo uu yidhaha masjidu qubaa aan aniga u socdaayon rabaa maya masjidu nabowigaan rabaa inuu dhaho u qasdo markuu meeshaas tago litabacu u ziyaaran karaa soo ma fahmi lianna laa tushaddu rixaalu wuu soo gelaa isaga laftirkiisa walidaalika xadiidka nebiga man tadahara fii beytihi qof madiino joogo ka warrama qofkii gurigiisa kusoo weyse qaato masjidu qubaa yimaado laba ragco ku tukado cumro ajarkeedu niga ninka marka gurigiisa intuu kusoo weyse qaato masjidu qubaa tegi karo weysadaasi u dhowran tahay yaa waayo waa nin madiino joogo marka shuhadaa uxud iyo baqiic iyo masjidu qubaa iyo qabriga nebiga kan abubakar iyo cumar iyo tabaca iyaga loo ziyaartaa waxaa asalka safarka wadanayana masjidu nabowiga baabu leey hada kani baabun baabu yan man ataa qofkii yimid masjida qubaa kula sabtin qaala wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray inamaa asnacu waxaan samaynayaa kamaa ra-aytu asxaabii asxaabteyda saan arkay yasnacuuna inay samaynayaan walaa amnacu mana ka celinaya axadan qof an yusalliya inuu tukado fii ayi saacatin shaa saacaddii uu doono min leylin habeen ow nahaarin maalin hayra an laa tataxaruu inaydan ku dadaalin duluuca shamsi walaa cuduubaha qoraxda soo bixideeda iyo dhicideeda baabun man ataa masjida qubaa kula sabtin qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa cabdulcasiiz bni muslim can cabdillahi bni diinaar can ibni cumara radia allahu canhuma qaal kaana anabiyu sala allahu alayh ali wasalam ya'tii masjida qubaa ayuu imaanayay kula sabtin sabti kasta maashiyan wa raakiban wakaan isagoo lugaynaya isagoo fuushay wa kaana cabdullaahi radia allaahu canhu cabdullaahi wuxuu aha yafcaluhu inuu isaguna sidaa yeelay baabu ityaani masjidi qubaa maashiyan wa raakiban masjidu qubaa imaatinkiisa iyadoo la lugaynaya iyo iyadoo la fuushanya kii hore sabtiga iyo aad sunno u tahay qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya can cubaydillaahi qaala xadaanii naaficun can ibni cumara radia allahu canhuma qaal kaana nabiyu sal l salama ya'tii qubaa'a ayuu imaanayey raakiban wamaashiyan zaada bnu numayr xadaanaa cubaydullaahi can naafic fayusallii fiihi rakcatayni buu ku tukay baabu fadli maa bayna alqabri walmimbar qabriga iyo mimbarka inta u dhaxayso fadliga ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qala xadaanaa cabdulahi bni yuusuf qaala akhbaranaa maliku can cabdillahi bni abi bakrin can cabaadi bni tamiim can cabdillahi bni zayd almaazini radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal maa bayna beytii gurigayga wa mimbarii iyo mimbarkayga rawdatun ayaa ah rawda beer cagaaran oo min riyaadi ljanna jannada beeraheeda waa meesha marka rawdada la yidhaahdo in lagu tukadaa ay sii fiican tahay qofku marka inuu ka faa'iidaysto meelaha qaala xadaanaa musadadu can yaxya can cubaydillaahi qaala xadaanii qubayb bnu cabdiraxmaan bni xafs bni caasim can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sal l slama qaala maa bayna beytii wa mimbarii rawdat min riyaadi اljanna wa mimbariina calaa xawdi mimbarkaygana xawdkayga korkiisa wa xadiidkan marka wuxuu ku imaan doonaa awaakhiri kitaabi alxaji meeshaasuuna ku sharxi doonaa xadiidkan macnihiisa halkaasaan u daynay baabu masjidi beyt ilmaqdis beyt ilmaqdis masjidkiisii ay u baabyahay fadliga ku jira isaga masjid beyt ilmaqdis marka masjid alaqsana waa la dhahaa masjid iiliyana waa la yidhahdaa midkan marka yahuuddu ay lixdan iyo toddobadii ay qabsadeen masjid alaqsa fadli ahaan waa ku xigaa labadan xaram laakiin isaga xaram ma la dhihi karaa mise ma la dhihi karaa isaga xaram ma la dhihi karaa xaram ma aha adduunka meeqa xaramaa ku taal haddii lagu su-aalo xaramu maka iyo xaramu lmadiina bis baytalmaqdis xaram ma aha iyada xaramku axkaam gaar uu leeyahay geedihiisa inaan la goynin ugaarkiisa la ugaaranin baytalmaqdis geedaheedas ka gorgorsan kartaa dadka qaar markay yidhaahdaan haaliu lxaramayn iyo tacbiir saxa maahan ay yidhaahdaan culammada ibnu cuthaymiin raximahullah قال xdثna أbوالwليid qال xdثna شhعبة عن cبدالملك qال سمعت qزcة mولى زiyاد qاaل سمعت أbا سcيid الkdري رضي الله عnه يxdث بأربع عن النبي sل اه سلم faأcjabnanii way iyaabgeliyeen وaanaqnanii way iyaabgeliyeen qaala waxau yidhi laa tusaafir ilmar'atu haweenayda ma safrayso yacnii yaynan safrin yowmayni laba maalmood ilaa wa macaha zawjuhaa ninkeeda inuu la jiro maahan ow duu maxramin ama maxram mid u saaxiiba oo maxramkeeda walaa sooma soom ma jiro fii yowmayni laba maalmood dhexdooda alfitri waladxaa walaa salaata salaad bacda salaatayni laba salaad kadib maya ma jiraan bacda subxi subaxa kadib markii la tukado oo qofka uu tukado xataa tatluca shamsu intay qoraxda ka soo baxdo wa bacda alcasri casrka kadib xataa taqruba intay ka dhacdo walaa tushaddu rixaalu gaadiid lama xirxiro lama adkeeyo ilaa ilaa alaaati masaajid intii ka abaa loo adkeeyaa un masjid alxaraami wa masjid alaqsaa iyo wamasjidii masjid alxaraamka iyo masjid alaqsaa iyo masjidkayga masjid alaqsa marka qofka waa aadi karaa inuu kusoo tukado waa u tegi karaa وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد